ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم
wuxuuna geeyey labadiisa waalid carshigiisa waxayna hortiisa kula dhaceen sujuud rukuuc salaan ahaan taasi waa salaan xurmo iyo cisayn ah ee bannaaneed ka hor soo diristii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam u sujuudidda ama rukuuca qof ama shay ama cid aan ahayn alleh markaa kadib waa la mamnuucay wuxuuna yuusuf yidhi aabbow kani waa fasirkii riyadaydii hore rabbigay wuxuu ka yeelay xaq sugan waana i wanaajiyey markuu iga soo saaray xabiska idinkana keenay miyiga kadib markuu shayddaan ku abuuray kala fogaansho dhexdeenna aniga iyo walaalahay hubaal rabbigay waa u roonaan iyo daryeel badan yahay cidduu doono hubaal waa isaga wax kasta ogsoonaha xakiimka ah